asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dhalinyarada akhyaarta iyo qof kasta oo kasoo qayb galay barnaamijka ingaarka ah ee maanta aan ku wareysanayno madaxweynihii hore ee maamulka khaatimo colonel maxamed yuusuf jaamac oo loo yaqaano indhasheel waxaa jecelay intiina faraha badan le intaayna madaxweynaha soo dhaweyn inaan idinka raaligeliyo ballantii oo ahayd labada duhurnimo dhinaca minnesota time ama waktiga minnesorada si aad uga soo qayb gasheen sidoo kale waxaan jecelahay marka hore inaan iyagana mar labaad u mahad celiyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulka madasha sigista oo inta badan isku hawlaa inay bulshada soomaaliyeed ay usoo bandhigaan siyaasadda cusub ee soomaaliya iyo siyaasadii hore iyo qaabka cusub ee xaalada guud ee dhammaan badalka soomaalidu marayo mahadaytaa markaan ka baxo waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo madaxweynihii hore ee maamulka khaatumo colonel maxamed yuusuf jaamac indhasheel madaxweyne ma maqlaysaan si wanaagsan aada u weyn waxaan kuleeyahay kusoo dhawow madasha lixdan waana ku salaamaynaa su-aasha horeba inta aynaan u gudagelin waxaan jeclay bal waxaad ku sugan tahay hadda magaalada muqdisho xaaladda guud ee magaalada muqdisho ama soomaaliya marayso adiga waktigana aada aynu uga faaidaysanayno bal iyo warbixin aad ka hayso inta hore naga sii xaaladda guud ammaanka iyo qaabka ay maamulka soomaaliya u socda hadda bismillah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed ilaahay baa mahad idilkeed iskale dhammaanteedba waxaan rabaa inaan mahad iyadana u celiyo qoladiina maamulka madasha ii ogolaaday fursadii siiyey munaasabada tan inaan adibidkeeda leeyahay bulshada soomaaliyeed ay degeysanaysa bal wixii xogteeda haya inaan uga warramo waxaan maxay ahaytay haddaan su-aashaas u gudbo muxuu ahaa suuqa xamar xamar adibidkeeda leeyahay beryahan dambe xagga amniga waxyadii adigu hodheelada iyo kii madaxtooyada iyo hogaankaas wayaalaha baa ugu dambeeyey haddii alla kuusama ogolyahay waxaad mada relatively ramadaantii markaad kasoo bilowda inay waxay ahaydtay ay ramadaantii kor bay u kacday muxuu ahaa haddii keliya dhaqdhaqaaqa iyo dagaalada ay sameeyeen iyo inkasta oo ay maxay ahaydtay magaalada iyo ciidamadii ajinadii banaanka joogay u badnaayeen howlgallada ay qaadanayaan relatively waxaad moodaa wixii ramadaan ka dambeeyey inay tartiib tartiib hoose ay ugu dhacaysay haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa falalka argagixisanimo ee ay sameeyeen hadibkeeda qolyahaas waxa ugu badana xamar ka taagani hadibkeeda leeyahay waxay ahaayeen laba ishiyu midna wuxuu ahaa mooshinkii hadibkeeda leeyahay xasan laga keenay inta kalena waxay ahayd hadibikeeda leeyahay sidee la yeelaya labada kun iyo lix iyo tobanka hadibikeeda leeyahay dowladda tani umayan soo diyaar garaynin afar saddexdii sane ee hore ee ay joogtay mooshinkii xasan waxaad moodaa inuu iska shiiqay iminka haddii alla kuusama ogol yahay labaano badani ka noqdeen inuu sidaa iskaga dhammaanayo hadibikeeda leeyahay oo uusan taageero helaynin ma aha micnaheeduna ma istaahilo in la imbiij gareeyo macnuhu waxa weeyaan timinka haddii bikeeda leeyahay yaa xumaayoo khaldanaa maxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay ay ay ay nimankani wax keeneen soo diyaariyeen midda kale inta soo diyaarisay oo dhan haddii bikeeda leeyahay dhibaatada ugu weyn ee soomaaliya haysata waxa weeyaan xildhibaan isagu doonayana inuu wasiir noqdo ama madaxweyneba noqdo haddii bikeeda leeyahay oo labadaba isku labadaba isku qaato marka haddii alla kuusama ogol yahay xildhibaanadii awal hore isaga la socday mooshinkii berigii hore wasiirkii digaarta lahaa eri wasiirkii muxuu ahaa ninkii magaciisa lahaa adinkeeliil cabdiweli muxuu ahaa ra-iisul wasaarihii baan ujeedaa hadibikeelihi raggii maxay kaa kasoo horjeedaya xasan raacsanaaba markii ay jagooyinkii dambe waayeen hadibikeelihi kana keenay marka waxa weeyaan waa conflict of waxa weeyaan waa mooshin interest kusa ku salaysnaa ee maxay haytay waktigiisa iyo hadibikeeda qaabka loo waxeeyana maahayn xasanna waa isahlay laakiin dawaa fursamada qaxumaad xilligii la kala guurayay bayna keeneen oo maanta hadibikeeda leeyahay in wakti lagu lumiyo mooshin runtii ma ma ayan aha ma istaahisho hadibikeeda umada tan tanna umayan soo diyaar garayn dowlad aan israaciya dowladana mayan soo diyaar garaynin in afartaa sano hadibikeeda leeyahay saddexdii sane ee hore inay soo diyaariyeen si doorasha ay u dhacdo markii horeba loojkadeedu waa iska yareen afar sano gudaheed in wadma one point ay soomaaliya kaga dhacdo soomaaliya sida ay kala tahay aynu ognahay iminkana waxaa uu socdaa waxa weye warba sidii walba one pointkii suurtageli waaye sidii kulamaasa socda oo iminka madaxdii goboladana way yimaadeen halkanay yimaadeen haddii alla kuusama kulankoodii labaadba iminka u bilaabmaya madal guddi maxay ahayta madal qaranahana waa laleeyahay waa la sameeyey socdo sideeba wax uga soo bilaabayaan wax kalo cusub ah madaxweyne waa aad mahadsan tahay warbixinta gudaheed naga siisay ama sawirkaa aada muqdisho iyo qaabka dowladda federaalka u shaqeynaysa hadda aad naga siisay adigu waxaa tahay madaxweyne xiriiryaha ama uqeybsanaha arrimaha siyaasadda maamulka khaasimo ee madaxweynaha ka ahaan jirtay iyo dowladda federaalka xageed wax kuu marayaan hadda adiga hawshaada
muxuu ahaa hawsha khaatimo maxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay wixii dowladda federaalka iyo international communityga haddii likeed leeyahay xidhiidhkooda haddaanu hal arday oo aanu dibad u difa ka helno haddii likeed leeyahay falilahi alxamdu talaa waxay balaabo badan baa looga dhaqaaqay oo haddii likeed leeyahay runtii muxuu ahaa sida maxay ahaydi dee calaamadihii federal inaynu dowlad federaalka ka tirsannahay muujinayayo masalan dee immigrationku kamid ahaa hadda waxaa socda hadidikeleyen baa dhawaan la qaadaya maxay ahayd tababar booliis hadikele kasoo sameeyay xag muxuu ahaa waxyaabo kale oo ama gaadiid ha ahaate ama waxyaabo kale oo ha ahaate iyo qaar kale oo aan u baahnaynba inaan madashan ka sheegan hadidikeeda leeyahay oo muxuu ahaa maxay ahayd hadidike leeyahay daba suurtagalay baa jira international communityga hadidikeeda leeyahay international community wuxuusa iska baday cataraaji fara badan baa ku jira oo waa political bay leeyihiin oo intaa areadeena un disputed area un bay ku muujiyaan haddii alla kuusama ogolyahay wixii laydinla qaban lahaa toos laydinla qaban lahaana bal dowladda federaalka keena war bay ahayd xasanna warkiisa warkii ku xidhnaa keena maxay ahayd haddaa dowladdan in sooliya saragan dowlad u aqoonsanaado iyo cayn waxaad keentaa hadidka reerka la yidhahdo warsangeli hadday tana u taalla isaga iminka iyaana ka hor dhicine marka waxyaaba badan oo hadday tahay maxay ahayta shaqooyin aan lagu abuuray halka kan dadka awal hore way ku yaraayeen ama jagooyinka safsare ama ciidamada ha ahaadeen ama ha ahaadeen bahalahan ha ahaadeen waa jiraan hadidka leeyahay waxyaaba adigu intii sanadka kan ah hadidkeeda leeyahay lama suurtagalo laga qabsay jiro awal hore ka maqnaa meesha
wahyaad madaxweyne waxaad sheegtay waxyaabihii idiin qabsoomay inaad amagashii magaalada boholna ka furteen inaad arday waxbarasho u diraysaan in ciidan booliisa laidinsoo tababarayo intaynaan waxqabadkaa u gelin aad sheegtay inaad samayseen waxaa jira maamuladii ka horreeyey sida puntland iyo galmudug oo keliya ka horreeyey iyo jubbaland maamulka khaasbo waxaad ku dhawaaqdeen iyadoon maamulada gobolada dhexe la dhisin iyadoon hiiraan lasoo hadal qaadin iyo shabeelooyinka laysku darayo kiimay xageebu marayaa haatan xageebu taageenya xageebaad raseen intee leeg baad ka qabtaan inaad heshaan maamul khaasbo oo sida kuwa gobolada dhexe loo dhisay amaba loo dhisayo mustaqbalka dhow hiiraan xageebaa wax cad oo idin muuqda oo dadka iyo dadweynaha soomaaliyeed ida dhegeysanaya ama taageerayaashiina reer khaasbo ay ku qancaan maxaa u haysaan
waxaan loo haynaa reer khaatimo oo ay ku qancayaan oo dowladnimadoodana buuro ku noqonayaan haddii ay buuragaroobaysaa oo buxsamaysaa beesha warsangelin oo predominantly gobolka maxay ahaydtay sanaag laba degmo iyo baqa ay ceebigaaba ku leeyihiin marka u yartahay haddii bisay leeyahay ka degan dulahaana intiisa badanba ka degan haddii alla kuusama ogol yahay ay ku soo biiraan maxay ahayte adda ereygaygaa aan soxo ay wax hol leh wada dhistaan haddii biskeeda leeyahay baalihii kale ee la deganaa maxay ahaytay awel hore khaatimo ku bahoobay hadday iminka waa ilaa lix beelood ee lixdaa beelood sidan aanu iminka baaqaba ku samaynay lixda yaduba madal horle la fadhiisto oo maamul horle la dhiso dowlad federaal iyo international community iyo haddii bisida leeyahay cid is hortaagi karta ilaahay uun baa jira aqoonsigeedu ma aha mid baryo iyo gelaya iyo xasana way aqoonso iyo haddii bisaleeyahy hebela way aqoonso waa mid si sharciya waafaqsan laba gobol iyo hal degmo oo aynu buhooda u naqaano markii hore de siday ahaan jirta iminkana aynu cayn u naqaano haddii alla kuusama ogol yahay yaa isu tegaya waxaanuna ku rajo weynahay intaan sanadkani dhammaanin in maxay ahaaytay qorshaha dowladeed ee ay beelahaasi dhisteen ay yimaadaan waxa loo danaynayaana magaca ay la baxayso dowladdaasi haddii biskeeda leeyahay dadka loo igmanayo hawsha tan maxay ahaaytay marka ay fadhiistaan ayaa ayaa soo saaraya ahmiyadduna waxa weeyaan dadkaa loo danaynaya dadkuna inay dawlad iyagu ay leeyihiin oo ownershipkeeda leeyihiin inay helaan baa muhima qodob baa inaga maqnaa tiir muhima inaga maqnaa tiirkiina waa yimid kaasaa ugu dhow xalka ugu dhow ee ay maanta degaankaasi hadilkeedu leeyahay sool sanaad iyo cayn ay ku heli karaan dawladnimo official ah oo aqoonsi buuxa mid caalamiya iyo mid kaleba haysata ay kusoo baxeen madaxweyne hadalkaagu ma wuxuu u dhacayaa suuragal noqon mayso khaatumo inay keligeed cidla istaagto ilaa ay hesho beeshana beeraha kale ay waalaha yihiin ama ay daris wadaagga yihiin ay degaan ee reer maakir ma saasoo ninkaa ugu dhacaya inaadeenow haddii midkeedu leeyahay waxaad eegaysaa hadba sidii ay dadka kuugu badinayso haddii maxay ahayd titanan iminka ka hadlayay ay timaadana sidaanu ku rajo weynahay falilahi alxamdu oo iyadaa shoorkad ah haddii kalena khaatumo sanad iyo laba iyo soddon iyo afartan ba ku qaadatay halgankeedii ay degaankeedana ku farayn lahayd dawladnimadeedana ku faraysan lahayd way ku jiraysa
goormaad war bilaabaysaan sida hadda aad carabka ku dhufatay waxaad sheegtay in beelaha la raadinayo oo wadahadal cusub bilaabmayo goorma ay markaa hawshani bilaabmaysaa inaadeeno hawshan midday soo socotay muddo fara badan bay soo socotay iminka oo ay hoos hoos socotay oo haddii midkeedu leeyahay maxay ahayd shaksiyaadkoodani ay wadeen olole in haddii midkeedu leeyahay muxuu ahaa laba beelood la isfahamsiiye ah waa tan soo gaadhay iminka alla kuusama ogol yahay in wada jir baaqa la soo saaro haddii midkeedu beelihii degaankaa wada deganaayo oo inta hore awalba haddii midkeedu leeyahay wada joogtay maxay ahayd wasaydinimo yimaaday iminka badka waasan soo gaadhay ee lagu dhawaaqay waxaa imika haddaad baaqayadii dhegaysanayseen ma ahayn walbal aynu isu nimaadno aynu wada hadalle wuxuu ahaa aynu isu nimaadno dawlad aynu ku midaysannahay aynu wada aynu wada dhisanno waa laba wuxuu kala duwan dibidkeeda leeyahay waxay taa ku tusinaysaa dibidkeeda leeyahay bisaylka lasoo bisleeyey marka horeba dadka xaggeenna ha ahaatee ama khaasatan xagga sajiliga ha ahaatee ina dibidkeeda leeyahay wax la wada dhisto marka midda socotay iminkana waa implementationkii fulintii un baa hadhay waxaa hadhay in haddii midkeeda leeyahay hawshaasi fusho congress la isugu yimaado maxay ahayd la dhiso dawladda wacyigelin maxay ahayd la sameeyo dibadda ah sida caawan oo kale ah mid gudaha ah haddii midkeeda leeyahay oo halkan xubno joogo oo annagiina ay haddii midkeeda leeyahay maxay ahayd safar ku aadi doonaan haddii midkeeda leeyahay gudahana cidi ka raaci doonto waktiyadoo koobana waktigaan haysanaana waa yaryahay haddii alla kuusama ogol yahay laakiin ilaa heer isimadu ay haddii midkeeda leeyahay hawsha tan iska waafaqsan yihiin haddii alla kuusama ogol yahay labada dhinacba oo iminka wadahadalkoodii anugu mawad ma odhan karo way wada hadleen laakiin waxaa habeen hore ugu dambeysay iyada oo telefoonada inta la kala qaatay haddii midkeeda leeyahay ay yidhaahdeen masalan suldaan siciid iyo qolada tan joogta haddii suldaan siciidka warsangeli iyo qolada joogta halka kan muxuu ahaa toriley joogta ay maxay ahayd inay telefoon ku wada xidhiiraan ay ahayd inuu dhacay ma hubo laakiin waa hawl iyo hawlaha laga sii shaqeeyey bay ka mid ahayd marka waxaa haday inuu hadibikeeda leeyahay misbaadkii u dambeeyey kumufo ayuunbaa haday markaas intaasa ka hadhay hadibikeeda wixii hore horaa looga soo shaqeeyey waa dhanta
madaxweyne sida aynu ognahay ama aynu marka taariikhda siyaasadeed ee deegaamada khaatimo inta badan laga sheekeynayo waxaa caqabad idinku noqda madax dhaqameedka oo ay adag tahay bulshadii reer khaasimo oo baahi badan u qabta inay maamul ay leeyihiin helaan inta badan waxaa caqabad idinku noqda isimada maxaa siyaasadda iyo isimada isimada oo dhaqan ahaan lagu soo lagu yaqaano inay dadka nabadeeyaan ay beelaha isu geeyaan maxaa siyaasaddiina mar walba ku laday inay isimadu idinku noqdaan caqabad ayaan marnaba dhaafi karin
waxaa ku laaday haddii midka leeyahay baasha inay grass rootska kasoo bilaabanto maaha in kor laga keenay waa inay hoos ka bilaabanta haddii midkeeda leeyahay oo bulshada kasoo dhex darsantaa bulshadiina odayaal baa xukuma ninkan isimkii waa runta haddii midka leeyahay sida keliya lagaga xoroobi karaa waxa weeyaan iyadoo dawlad adag la helo ama waa roor madaxa ka gura aan idhaahdo ama kaftanka aan dhex gashaday ama haddii midkeeda leeyahay siyaasad adkaata haddii alla kuusama ogoliyay ictiraaf haysata oo aan u baahnayn ninka isimkii markay dowlad rasmi ee jooga maxay ahayd ama galmudug jooga ama jooga maxay ahayd puntland jooga hadduu hargeysa iska xaadiriyo de isagaa tegay hargeysa dowladda puntland waxba u noqon mayso waa nin magaalo tacalluqdayo waayo dee dowlad muctarifa oo barnaamijkeedi iyo waxay dad isku habaysan yihiin bay iyo iyo iyo u taalla teenna oo kale caynkaa ma ahayn marka waxbaynu abuuraynaa iminka uga maarmi mayno iminka haddii alla kuusama ogol yahay ii sheegay inaynu onboard ka dhigno iyaka oo involve garayno uga maarmi mayno inaynu hadibkeeli waxyaabaha dhaqanka ee kale ee yaalay meesha hadibkeeliyihi inaynu maxay ahayd hadibkeeliyihi ay xalkeeda ka qayb qaataan muxuu ahaa siyaasaddu hadday hadibkeeda leeyihi marka inoo inoo maxay ahayd sal inoo yeelato de marka waxaa hagaya hogaaminteeda yeelanaya waa cidda loo egnaba siyaasadda laakiin maka waxbaynu ururinayna yabyabayna hadibkeli ninkii magaca reer buu wataa markuu qolo ku ku ola uu tago ee hargeysa uu tago ama hadibkeeda leeyahay meel kale iska xaadiriyo ama galowe iska xaadir waxaa la oranaya hadibkeeda leeyahay waa kan loo sheegaya dadyawa kale iyo caalamka iyo waxa kale dhegeysanaya iyo waa kan adna sheeko yaroo gaabano waad kala qaybsanta iyo maxaasa lagula imanaya asbaabtaasaa keenaysa in iminka ay ahaadaan hadibkeeda leeyahay ay onboard ahaadaan in aan looga maarmay
waya madaxweyne intii aad xilka maamulka khaasmo adiga aad horseedaha u ahayd ama aad madaxweynaha u ahayd waxaad moodaa si kastaba dagaallo sokeeye ama dagaallo kaleba aad la gashaan labada maamul hareeraha iska xiga in dhaqdhaqaaq badan oo maamulka khaasimo la maqli jiray inta badan la maqli jiray baryaha dambena waxaad moodaa in maamulka khaasimo uu aad moodo in hurdo dib ugu yara laalaabtay shirar lagu qabtay labaad oo balle cad ahaa iyadoo maamulkii uu madaxweyne ka brofessor cali khaliif galay baarlamaanku dhisan yahay wasiiradu dhisan yahay muxuu daarnaa shirkii dambe ee degdeg ahaa ee ballaca lagu qabtay maxaase ugu qaban weydeen magaalada buuhoodle oo ah magaalo weyn oo madax banaan oo ciidamo degan yihiin dhowr magaalo ayaa ka gurgurtay idinka maxaa hadda jira anayd ku ah inaad mar walba u guurtaan tuulo yar aad tagtaan aad u teginaadin magaalooyinkiina waaweyn sida buuhoodle oo kale ilaageenow waxa weeyaan ujeedada maxay ahaaytay haddii alla kuu samagolaya adiga waxa macnaha ku samaynaya waxa weeye waa wax ka soo baxa shirka ma aha meesha aad hadibkeleeyahay aada ku qabatid buuhoodle weynu ogsoonahay haddii alla kuu samagolaya waa magaalada madaxda labaad ee maxay ahaaytay khaatumo weeye aad markaad maamul ahaan u eegto magaalo madaxda labaad hadibkeleeyahay tafsiilhaan markaad u eegto dhulbahantana weeyaan waa magaalo weyn haddii alla ku samagolayo dadkeeduna ay khaatmaysan yihiin sawro garate maaha meel walba waa jooga dee shaksiyaadka intaraska gaarka alihi ama mid ganacsiya ha ahaade ama mid hunguri siyaasadeed qaba ha ahaadee laakiin ku qabashada balle cad haddii alla kuu samagolyahay awalba dee waxaynu baryahanba ka joognay diilintaasaynu ka joognay muxuu ahaa haddii alla kuu samagolyahay dilinta xadku maro innagii etoobiya udhexeeya ayuun baynu ka joognay haddii ballecad lagu qabtay iyo haddii dandan lagu qabtay iyo haddii maxay ahayd xamar lagaxul lagu qabtay iyo haddii buuhoodla lagu qabtay laadana waa isku mid ma ka soo baxaya maaha daaraha tirada badana waxaa kasoo baxaya waa nuxurka shirka ka soo baxa sawar garte maha amiidana taasay ahayd meel amnigeedu iyo hadibkeeda leeyahay maxay ahayd dhexdhexaada iyo dhexdhexaadka waxaan ka wadaa ubuc lexo oo hadibkeeda leeyahay dhulucda cadowgana waxoogaa ka fog haddii alla kuusama ogol yahay waxyaaba badan baa loogu xushay meesha kan marka ahmiyaddu ma aha madasha ee ahmiyaddu waxa weeyaan haddii bikeeda leeyahay maxaa kasoo baxaya shirka
madaxweyne ma is leedahay adigoo shaksiyan korleyd maxamed yuusuf jaamac indhasheer madaxweynihii hore khaasmaa adigu intaad qiimaysay ma is leedahay maamulka khaasimo intii aad gacanta ku haysay ayuu muuqanayay mise waxaad is leedahay intii professor cali khaliif bileer gacanta ku hayay ayaa wax qabad badan dambe yimid adu bal qiimeyn xaggee ah baad ka gelaysaa taarikhda khaasbo intii aan anigu joogay horena ilaadeena waxbaa socday oo la qabanayay intan iminka madaxweyne cali hadibka leeyahay hogaamiyaha ka yahayna iyadan waxbaa la qabanaya la socday socday waad xasuusataan oo ayaamihii dulihii dhulki bilowda hore hadibka leeyahay inta kan maxay ahayd xilka ay la wareegeen de waxaa dhisay oo abuurmay haddii bikeeda dawlad haytaladeedii ay u dham ama organiskeedii haddii bikeeda leeyahay maxay ahayd ay ay qaybaheedii kala duwana ay dhamaystiran yihiin marka laga reebo judiciaryga maxkamadda laga reebo laakiin bal calaalaqal baarlamankii iyo executiveki ay wada samaysan yihiin howlgallo ciidanoo ay fuliyeen baa jiray haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa wax fara badan oo la qaban karo haddii alla kuusama ogol yahay marar badan waxaa ku xallibaya duruufo kale oo jira oo mid dhaqaale ha ahaato ama mid haddii bikeeda leeyahay duruuf kaloo si kale u timaada ha ahaatee oo waan aaminsanahay inta in laga badin kari lahaa laakiin de waxbuu qabtaa maamulkaliba anigu haddii bikeeda leeyahay ilaa maalintii aan xilka wareejiyey ilaa maanta dhan caawadan aan idinla hadlayo habeen inaan la khaatamo u shaqayn ma jirto muxuu ahaa habeen aanan maalin iyo habeen aanan dan khaatamo aanan ka hadlin ama ka fekerin ama wax ka qabanin ma jirto ma garanayo haddii alla kuusama ogol yahay waa waa la shaqaynayaa haddii bikida leeyahay iminkana maxay ahaytay rajada iyaduna haddii bikida leeyahay aad bay haddii bikida u fiican tahay iminka oo ay isu tageen waaba kala maqnaayeen madaxweyne de waa ki kasoo maqnaa muddo sanad ku dhowdhow ama sideed bilooda meelaha sagaal bilood ba ah oo bishii la doortay bishii kale eedii kale waaba ka ku luqday i hope in haddii bikeeda leeyahay wax fara badan oo muxuu ahaa haddii alla kuusama ogol yahay ficil ah oo u yimaada waxaa iminka qasayoo soo galay xaajisada tanqoriile iyo meelaha kan ka dhacday baa qastay iyo waxyaabaha kale de internalka ee maxay ahayd haddii bikeeda leeyahay beelaha dhexdooda ah oo marar fara badan kaa xalibayaba wixii aad maxay ahayd haddii bikeeda leeyahay aad qaban lahayd aad fulin lahayd laakiin waan isleeyahay haddii bikeeda leeyahay wax badan oo la taaban karaa ayaa ayaa kasoo socda iminka
wahagaag madaxweyne waxaan ku yar noqonaynaa dib sirtii ballacaad saddex qodob oo muhiima marka la eego hawlaha reer khaas baa kasoo baxay qodobka ugu sii muhiimsan ee kasoo baxay wuxuu ahaa in dib laysugu doono ismadii reer khaasmo kaa geli mayno waa kan haddaba socda sida shirarkii la sheegayo waxaa ku jiray qodob kale oo ahaa waxaanu la hadlaynaa dadka reer waqooyiga ama maamulka somaliland carabka sidii loo dhigayay guddiyaa la magacaabay dad baa la magacaabay mas-uuliyiina haddii ay tahay inaad somaliland la hadlaysaan goormaad la hadlaysaan xaggeedta kula hadlaysaan haddaad la hadlaysaan se waxaad noqonaysaan somaliland mise waxaad noqonaysaan dad reer waqooyiga oo dowlad federaal soomaaliyeed raadinaya muxuu ahaa aan meel kaa saxeeya horta dad la magacaabay idinkunbaa internetyada ku magacawday dad waa qolyihiina qorba joogta ama meediyaha ka shaqaysa haddii dhikeeda leeyahay horta dad dawladda tiraayo magacawday ay hebel iyo hebel iyo hebel tiri ma jirto in la sameeyo national commission haddii dhikeeda leeyahay dastuurka waxaanu daraas karaynay intii aanan xilka wareejin muxuu ahaa aanu joognay tale baanu daraas karaynay oo dastuurka intiisa badan qoraalkiisa uu dhacay haddii bikeeda leeyahay aniga igan kula hadlayaa dadkii ugu adadkaa waxay ahaydtay in hadday timaado in cid lala hadlo ayan dawladda markaa taliska haysataa ayan iyadu ciday doonta iyo meeshay doonta iyo xadiidkan waxay doontaba ayan kula gorgortamayna guddi qaran oo bulshada laga soo dhex xulaa ay hawsha noocaasa fuliso dadka ugu adadkaaya xadiidkeeda leeyahay qaab noocaasa wuxu dhigayay baan kamid ahaa waxa weeyaan iminkana guddi qaran baa la abuurayaa baa la yidhi guddiga qaran xadiidkeeda leeyahay looma abuurin maxay ahaytay haddii alla kuusama ogol yahay inuu la hadlo somaliland waxaa loo abuuray ciddii aynu wada xaajood gelayno ama puntland ha ahaata ama somaliland ha ahaata aynu wada xaajood la gelayno haddii bikeeda leeyahay haddii ay timaado baahideedu waa haddii ay baahideedu timaado inaynu haddii bikeeda leeyahay dagaal baynu ku jiraa hadan baynu ku jiraa maxay ahaytay haddii alla kuusama ogol yahay dagaalku mid siyaasadeed iyo mid adib labadaba wuu yeeshaa waxaa kale oo jirta maxay ahaytay waxa kale ee iminka loo soo qaaday in guddiga tan la bahalaynayo in maxay ahaytay qoladaa maxay ahaytay hargeysa lagu biirayo dee ma aqaan adduunka hadii haddaad la jeclaysateen maxay ahaytay inta leh hargeysaa loo socdaaye haddii ay la jeclaysatiin xaggaa la aadayo dee miyo anaga horta uma soconay midkaa ogaada anaan u socon madaxweynaha khaatumaan u socon cid kale oo maamulka ka tirsan oo ku socota haddii dhikeeda leeyahay anigu ma garanayo kuwiiogay baa kasoo socda marka waxaa jira dagaal baynu ku jiraayo dowlana dhulkeenu waa la haysta inaynu xoreyno waxaa loo baahan yahay diblomacy xagga international communitiga laftigeeda inaynan ahayn dad uu qori iskala ordayo oo dee waxaa laynooleya waa terroriis iyo waa al-shabaab iyo waa futuud iyo guddigan samayskiisa wuxuu inaga anfacaya xitaa dad inaynu hadal u diyaaran nahay inaynu u muujino sawir darti maaha sida lagu celceliyey berigii horena ila maalintii aanu xilka qabanay anagu ilaa yomana haada intaa waa qaylinayna waa oranay hadal hadal waa rabnaa diyaar baan noonahay laakiin de shuruudaa ku xidhnaa oo ka horeeya hadalka shuruudaa ku xidhnaa waa in degaakan dhafoorka xabad qof kaaga haya haddii dhikeeda leeyahay dee hadal la geli maysada waxa uu kuu yeedhiyey isagu ayuunbaad ku camal falaysaa laakiin wada hadal iyo wada xaajoog waxaa la geli karaa marka degaanka kan laga baxo degaankiina dee niman ka baxay ma jiraan niman muuqda inay ka baxayaanna ma jiraan marka iyaan maxay ahaystay ciyaalkan maxay ahayd haddii dhikeeda leeyahay kastalada dhistay ee fairytailka ah ee khayaaliga ah in lagu wareega caddaysta maahe cid somaliland u socota dan dan aanu somaliland u aadno oo u gallo haddii dhikeeda leeyahay hal dan oo keliyana dhaho hataa xitaa xitaa intaanu iraa aad tiri hadeer waxaad ka tidmi somaliland baad ahaanaysaa mise federaalk waad ku biiraysaa haddii dhikeeda leeyahay oo xitaa haddii ay annaga oo somaliland intaanu u gallay federaalka kusoo biirayno lama anfacaysaa sawar galka maaha waayo koonfur way isqaybisay oo waxay isu qaybisay haddii alla kuusama ogol yahay shan dowlad goboleed xamar oo ay la rabaan haddii dhikeeda leeyahay muxuu ahaa ay la rabaan haddii alla kuusama ogol yahay special status noqoto lixdaa meelood bay isu kala qaybiyeen haddaad qolada maxay ahayd reer hargeysa xitaa intaan wada hadalla isaaf karagno daadeero anagoo hargeysa anagoo intaa keliya ah awal hore waxa isku darsaday waxay ahayd koonfur iyo waqooyi bay hayde maantana waqooyi iyo lix koonfurood ba isku darsanaya daadeero caqligaas xagee laga iibinaya uma soconno horena ugumaana soconin haddana uma soconno sawargalken maha midkaa kubiya caba waxba iyaan maxay ahayd cali khaliifa somaliland u wada maxay ahayd dhulbahante iyo khaatimo u wada yaa fadhi kudirku ku sheekaynaya mashruuc jira ma aha
madaxweyne waxaad carabka ku dhufatay koonfurta soomaaliya lix maamul goboleed iyo toddoba maamul goboleed iyo kuwo la dhisayo cusub bay isu sii farabadinayaan idinkana dagaalaa idinkaga socdaa maamulka khaatimo gudihiisa deegaanadiina oo somaliland iyo puntland oo marmar iyada lafteedu soo faragelisaa dhinaca siyaasadda ay ku jiraan haddii koonfurtu ay isu qaybinayso lix maamul goboleed oo ay is gudinayaan idinkuna weli aad uyotihiin calankii soomaaliyeed oo nin walba idinku dhirbaaxayo shacabkan dantiisa iyo aayihiisa mustaqbalkiisa maydaan eegeyn oo wada hadal nabadeed oo gaara ayna somaliland la gelin haddii somaliland nabad idin fadiso wabay waxaa jira haddaad hadalkaaga fahmay haddii alla kuusaba ogolaya waxaad leedahay maxaa idin yaala soomaalinimadaad sheegaysaa maxay idin tahay haddii dadkiina lagu garaacayo maxay ta iyagiina isfeereerayninkan idin qoonsanaynkaa miyaa su-aashu ha madaxweyne waxa weeye horta maxay ahaytay soomaalinimada kamid ahaanshaheeda waa dan istraatiijico oo aanu aragnay inay tahay haddii iskeeda leeyahay ama lix ha ahaadeen ama sagaal ha ahaadeen ama taasi shan ha ahaato ama waxay doonaysaa sukola fanaanise markaanu dhinac amni dhinac dhaqaale dhinac siyaasadeed dhinac walba ka eegnay waxaanu garanay in haddii iskeeda leeyahay dowlad weynka soomaaliyeed inaan waxla qabsanay inay dani noogu jirto sawiro dalka maaha oo waa strategic policy haddii iskeeda leeyahay aanu qaadanay sawiro dalka maaha sidii lagaga mid noqonayo taana maxay ahayd onagoo hora waatan dowlad goboleediya markaa noqota federaalka ah waa runtii way ficnaan lahayd runtii way ficnaan lahayd in laba state sidii berigii hore waqooyiga iyo iyo iyo maxay ahayd iyo iyo iyo muxuu ahaa iyo iyo koonfur ay tahay laakiin laakiin ninka lix dowladood haddii didkeeda leeyahay muxuu ahaa ama laba dowladood iyo dee kuwa waqooyiga jira hadidkeeda leeyahay waxay kasoo bixi doona garan maye sideed sano qabiil oo dowlad sheeganaya oo haddii dikada leeyahay xamar looga talin looga taliyo addis ababa looga taliyo iyo nairobi ayaa imika abuurmay qaran soomaaliyeed baa sidaa ku burburay oo maxay ahaytay sida uu qarniga soo socda maxay ta uu dib ugu soo kaca anugu an ii muuqanin way ficnaan lahayd marka intaa hore maxay ahayt haddii iro keliya yihiin waa senism nationalismku ma dhinteen dowlad qarana oo jirta oo oo qiyamkeeda leh oo haddii didka leeyahay xoogeeda leh oo qiimo ka dhexle bulshada maxay ahde dowladeeda kaliya ay ku dhex jirto africa iyo caalamka ayaa ayaa sidaa ku samaysmi lahayd laakiin la diid therefore inaanu anala degaanka iyaga mid ka soo saaro iyo dani nagu khasbaysaa madaxweynegol yahay kuwa ugu badan aan qodobka aan uga socda kuwa ugu badan ee hortaagna markaan runka u sheegana inaanu caynka aan noqono haddii didkeeda leeyahay maxay ahaaytay kuwo waxaan maqli jiray shahru tagiir gudaama yadhig kuwii dhalasho noogu xigay oo maxay ahaaytay ii sheegay dhaxdin noogu xigay oo maxay ahaaytay degaan iyo daaqsinba noogu xigay wey horta kuwa ugu badanna hortaagna kuwan xamar joogaana adeerow maba rabaan haddii dhibkeeda leeyahay in muxuu ahaa hadday doonaan marbuu daba daba qabasho lahaaye inay kuwa farabataan oo kuwa farabadan oo aan daba qaban karin waa inay haddii dhibkeeda leeyahay kusoo ay kusoo kordhaan waxaaba laga yaabaa dee dad badan oo ku talinaya inay jiraan laakiin waxa weeyaan xaajadu haddii sool iyo sanaag dadka degaa si rasmiya ay dawlad u dhistaan walaa kuwa aynu deriska nahay wada dhalanay walaa kuwan xamar joogay eele kuwa faraha badane misana nagu soo baxaya ayaan jirin cidina isma hortaagaysa wahagaag madaxweyne dhinaca siyaasadda puntland bayna u leexanaynaa markaba jeclay hal su-aal ama laga socdadi inay taa weydiiyo maadaama dhowr jeer ku dhawaaqdeen somaliland way hal baan la gelaynaa dhinaca kalena waxay ka xigay maamulka puntland oo isagaan militarily ama awood ciidan idinku soo faragelin laakiin dhinaca siyaasadda inta badan faraha idinkula jiraan ma u ugu baaqdeen wadahadal siyaasadeed iyaga inaad furtaan mise jiraan haddaad furteen inaa wadahadli doontaan
walaal sababta de waxaanan odhan haddii keeliya iminka iyadoo dadku wayna wada qabayo haddii keeli leeyahay maxay ahaaytay hay hoos dhiga kuma odhan somaliland baanu wada hadal la gelina waa jab waxaan rabaa inaan koorka istareed kareeyo maxay ahaaytay ha u celin khalad waa mar labaadkee waxaan kudi guddiba wada xaajood ee dastuurka ahi maxay ahaaytay hadday noqoto puntland iyo hadday somaliland noqoto iyo hadday galmudug noqoto haddii dikeliya wixii ay dani naga gasho istaraatiijigii nimankaasaa la soo gelaya olan oo maxay ahayd loo dirayaa marka hore waxay tala ku dambaysaba marka wax laga xaaraantinimeynaya haddii dikeliya markaalo in garowga lala hadlo wahagaag madaxweyne waxaa dhacday dhawaan mashaqo fool xun oo laba dawlood oo walaalahaa inay degaan ku dhex maray deegaanada qoriley xaaladoodii xaggee maraysaa markan dhinaca siyaasadda ka reebno xaggee bay xaaladooda maraysaa nabadeyntii xaggee maraysaa xaggee kugu wardambaysay in adeerow doqontaa layidhi halka ugu daran bay ilowdaa su-aashaadan hore aan maxay ahayd in yar ku qabe ee kan iminka ka horreysay haddii alla kuusaba ogolyahay somaliland wax wada hadlalo ilaa iyo haddana dhex maray ma jiro puntland in adeerow saddex iyo isku day xitaa iskumaanan dayin in hadilkeeda leeyahay aanu la hadalno puntland dhowr jeer baanu isku dayna in aanu la hadalno hadilkii leeyahay runtii ciddii la socotay baa jirtay maalintii aanu calaamasaarka boqorka qarna imanaynay waxaanu kusoo ballanay annaga iyo cabdiweli kow iyo laba iyo saddex iyo afar jeer inaanu isu nimaadno oo caleemasaarka haddii dikeliya day isimadeennan baa iman lahaay waxaanu anagoo dawladda u nimi meesha inaanu dawladda puntland la hadalno haddii dikeliya bay ahayd wixii laga qabsaday waad ogeydeen bursaalax waa anagii maxay ahaydtay isugu nimid dawladda puntland bay ahayd markii hore in inaanu wada hadalno iyo qolada tan waxay aakhirkii ku dambeysay in shifi cumar maxamuuda naloo soo diro haddii dikeliya shakhsiyaad cumar maxamuuda muxuu ahaa xitaa aan dhaqan la socon muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay annana waanu wada soconay haddii ay isma yihiin iyo haddii ay xitaa dhubhanto keliya maahane khaatim oo dhan hadday wasiira yihiin hadday siyaasiyiintii markaa loogu soo dhex waaweynaa yihiin taana waanu wada soconay haddii dikeeda leeyahay waxaa lagu kala yimina waxay ahayd in haddii dikeeda leeyahay guddi farsamooy guddi farsamooyin la aasaasa haddii dikeeda leeyahay bal ka shaqeeya sida aakhirka waxa la isugu soo dhaweyn lahaayeen labada maamulna ay u wada hadli lahaayeen dhaqaajinay annagu xagga iyagii nalala dhaqaajin waa sawar garti maaha marka meeshan haddii matasanka iga marmarinaysa haddii dikeeda leeyahay somaliland baad la hadlaysaan puntland ma la hadlays puntland annagoo somaliland waxba juqiyo jaagtoona u oran baan isku daray oo isku daray oo isku daray oo effortka iyo telefoonka iyo ka shaksiga xidhiirka ah haddii dikeeda leeyahay aanu gelinay adeero malayn mayso su-aashaa dhan dambe inta horiilay waxay maraysaa haddii dikeeda leeyahay xumaa ka dhacday iyo haddii dikeeda leeyahay iyo maxay ahaytay inaan dib ugu noqdo tii ma rabo muxuu ahaa wixii ka dhacay waa layska wada dharigsanaa haddii dikeeda wax wax ma ahayn iyo xilliga ay dhaceen oo maalin ilaahay ayaabihiisa maalinta ugu khayrka badan haddii dikeeda leeyahay xaaraan ba ay tahay dhiigga islaameed ba haddii dikeeda leeyahay waxa kale dhaceen yeelkadeeda maxay ahaytay waa laga wada hadlaa oo waa laga wada heshiiyaa oo waa lagu khasban yahay maxay ahaaytay waxaa iminka socday dee xabad joojina laysla qaaday ciidamadii in dib loo kala qaadana laysla qaaday madashiina iminka laysla qaadanayo meel dhexdhexaa ah oo hadibkeeda leeyahay sanmomaanisland oo hadibkeeda leeyahay meelaha labada tuulo ay kala yihiin dhexdooda cadaad badan dhinkan waa xilli barwaaqa oo hadibkeeda leeyahay cad iyo biyaba leh ayaa maxay ahayd lagu ballamay in la in la qabsado in la qabsado runtii waxaanu rabnay haddii bikeeda leeyahay runtii in issueska si wanaagsan loo gondado loo galo oo haddii bikeeda leeyahay muwaafaqo wanaagsan labada beelood si ay u dhex marto anugu labada beelooda ka hadlaya codol awood iyo bahar sama maahe waa majaateenyo dhulbahante in dhasho ay noqoto munaasabad lagaga faa'iidaysto majaateenyo dhulbahante lagu wada hadalsiiyo baanu soo jeedinay oo haddii bikeeda taana laga waa marka yartadeeda majo dhoqo marba baa la saaraa yalla ku sameeyo kul yahay haddii ay iminka tan kusoo ururto in labadaa beelood la dhex labadaa beelood ee hoose jifiyo laga la muxuu ahaa lawada hadashiyo falilaahi alxamdu de iminkana waxay tegi waxay mar maraysaa hadidkeda ilaa iyo hadda in madashii laysla wakti unbaa haday kale oo hadidkeda de sidii laysugu iman lahayo ergooyinkii iyo wixii laysugu iman lahaa meesha madaxweyne waa baatad anoo jeclayna waktigana aada uga faaidaysan waktiguna aada inoogu yaryahay waxaa jirta dhowaan inaad boorka ka jabjabteen ururkii la ohan jiray ururka midnimada soomaaliyeed ama afka qalaad lagu yidhahdo xisbiga u s b oo uu hadda guddoomiye ka yahay mid deegaan ahaan kasoo jeegaa gobolada maakir ee soomaaliya horena waxaan jiray wasiirkii duulistaiyo hawada sare ee soomaaliya oo kasoo shaqeeyey in la heshiisiiyo soomaaliya iyo somaliland meel laysugu keeno waxaad moodaa xisbigan hadda oo ay qayb ka yihiin dadka reer awdal iyo dadka deegaanada saydac iyo kasoo jeeda amagu beesha ciise samaroon dhulbaante iyo warsangeli inay inta badan aad boorka jabjabteen oo iminka gudoomiyahooda hadda kanada joogo caawano milyaardnas misoore ka hadlayo yurubna uu tegayo shirna laydinku baaqay in uu idinku casuumay madaxweynaha jibuuti iyo madaxda sare reer jibuuti waa maxay xilligan aan soomaaliya xisbiye awoodna lahayn inaad xisbigii reer waqooyiga ee awoodda lahaa dib boorka u jabsataan haddii aad jabsabteenna xageena waxay idin marayaan muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay waxaanu hawshaa bilownay haddii bikeedaliya muddo dhowr bilood ka hora inaan da si macnalaho haddii bikeeda leeyahay shaqayso aanu u galno way jireen si tentatively adaf haddii bikeeda leeyahay afkaarta in badan ba inkasteen gareynaya muxuu ahaa haddii alla kuusuba ogol yahay sida aada sheegtay waxa aanu aragnay maxay ahaytay siyaasaddii ii sheegay soomaaliyeed marna inaanu waqooyiga goosashada doonaya haddii alla kuusuba ogol yahay dee inaanu ku countergarayno marna waxay tidhi islaantii wuxuu yidhi ki yaraa alla hooyo bariweynaayo waxay tidhi ilaahay aabbahaa tusi waaye marra dawladda tan koonfureed ee maxay ahaydtay joogta koonfur ka dhisan ama dawladaha yaryar ama tan weyne federaalka ha ahaatee inay arkaan haddii bikeeda leeyahay konton iyo sideed xildhibaan baa waqooyi ka soo gala soddon kamidihii inay tahay haddii alla kuusama ogol yahay beelaha jecel midnimada soomaaliyeed oo waxa ka lahadlayo maxay ahayd la tixgelinayo ee inay dalkii waqooyi la oran jirayba ay leeyihiin berbera burco hargeysa fikirka inaanu saaro oo miisaan siyaasadeed inaanu leenahay haddii aanu isu geyno miisaan meesha aba dhulbahanta xildhibaanadiisu gaar ugu tegayeen maxamed iyo ninka ama ninka madaxweynaha ama ninka muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha ama dhulbahanta gaar ugu tegay ama in aanu codkayagii iyo miisaankayagii siyaasadeed dowladda federaalka aanu ku lahayn inaynu xoojino oo muujino in cod wax ku oola oo haddii bidkeeda leeyahay haddii aan la maqlin rabitaankooda haddii bidkeeda leeyahay kubadda dhinaca kale u laadi kara inaanu nahay dhinaca loo laadaya maaha dhinaca somaliland baa loo laadayaa waxa weya haddii bidkeeda leeyahay halka waxbaa lagu kala iibsadaayo ii sheegay dee nimanka madaxa hadidkeli codadka xildhibaanada aad bay ugu baahi qabaan moshino ha ahaata ama ha ahaata hadidkeli wax la dhisaye waxaanu kaloo rabnay in ay muuqato mul ahaan iyo xitaa dad ahaan notionkan ama fikerkakan ama waxan jira ee la qaatay ee ah dhulkuna eighty five percent baa ah hadidkeli leeyahay muxuu ahaa hargeysa burco berbera rajowga dega inayan mid saxa ahayn inaanu maxay ahayta soomaalida inteeda kale iyo international community baanu ka dhaadhaco dhul ahaan iyo census dad ahaan labadaba erkoobyada xitaa iyagu ay sameeyeen markii doorashooyinka la bixinaya haddii bikeeda leeyahay muxuu ahaa intii uu maamulkooda somaliland uu jiray forty five iyo haddii bikeeda leeyahay iyo fifty five bay noqdeen so waran karati maaha marka waxay ahayd iyo isbiisamayskeedu cod siyaasiya oo midnimada soomaaliyeed raba haddii likeeda leeyahay muxuu ahaa inuu muuqdo waxaanu dhinac kaba rajaynaynay in haddii likeeda leeyahay laga daayo xitaa maxay ahayd haddii alla kuusama ogolyahay dowladaha yaryar ee maxay ahayd fiif dhamiska ee muxuu ahaa qabaa'ilka ku salaysan ee meel kale looga taliyo in laga daayo shaqaysi maxay taa dowlad xagga dowlad samaysku shaqeeyo weyde therefore wuu jiraa ururkii miisaankiisuu leeyahay in maxay ahayd asxaab siyaasadeed oo dhismaysaa mustaqbalka ee uu ahaado xitaa dee xisbi siyaasiya oo midnimo soomaaliyeed ay ka dhab tahay inuu ahaado laakiin waxaa soo hormartay haddii labada kun iyo lix iyo tobanka sida tan annagoo kale ah awdalna ay halkeedaa ku laalan tahay sooliyo sanaagna iyo caynina ayan muxuu ahaa hadibkedale iyagoon dowlad ahayn gaaladaba ay ugu magacawnaato disputed area qaarna somaliland iska noqdaan qaarna puntland iska meelaha aliyaha ku kala raacraacaan ee inaanan u s b ahaana aanan macno badan ba aanala samaynayn therefore waanu tashanay annagoo wada u s b da ah waxaanu sii qaadanay in hadibidkeeda leeyahay biyo kaa badan iyo dadka dad kaa badan wax ku hafiyaan haddii kelima haddii soomaalida ay noqotay inay maxay gobolada ay samaysanayso in la aasaaso maxay ahayd halka kan laga aasaaso salay sanaad iyo cayn gobobkii hore laga aasaaso dee goboleedkii hore arrin aanu iyaga isla qaadanay oo si macnana uga munaaqashoonay buu ahaa gobolka awdalna haddii keeda leeyahay dastuurka soomaaliyeedda wuxuu qorayaa gobolku gobol keliya inuu dhisan karayo maamul gobol maaha dowlad goboleed inuu dhisan karayo maamul goboleed inuu dhisan karayo dowladda federaalka toos ugu xidhan muddo laba sanadood haddee marka waa istraatiji caynkaas oo aanu qaadanay inaanu saa isu kala qaybin ururkiina siyaasi ahaan platform siyaasiya uu jira inuu wahyaag waxaan intaas kusoo gabagabaynaa waraysigii dheeraa eenu la yeelanay madaxweynihii hore ee maamulka khaatumo colonel maxamed yuusuf jaamac oo la yaqaanin dhasheed hadeerna xiriiryaha siyaasadda dhinaca siyaasadda ee maamulka khaasumo gobolka federaalka waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo